waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu weli waxaa socda dadaalada loogu jiro sidii loo xakamayn lahaa xanuunka coronavirus oo caalamka oo dhan ah, ku fiday doctor aweys cabdi cumar waa ah, dhakhtar ah, fadhigiisu yahay magaalada beth Eh, doctor kusoo dhawoa barnaamijka mar kale waa mahadsan tahay xasan walaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu adiga dhegeystayaashaada waa idin salaamaya waxaan leeyahay jimco mubaarak Eh, waa mahadsan tahay Eh, bal marka hore eh, guud ahaan horta dalkan australia sida uu u xakamaynayo caabuqan sidee u aragtaa doctor
Een, xasan wato australia waxaa hadda lagu sheega ama dadaaladeeda ma yara Een, waxaan moodaa inay ka faa'idaysteen khibradihii laga helay xagga china iyo eurobe iyo hadda dharbaxda ku haya maraykanka iyo u k inkastoo weliba dowladda australia lagu cambaarayo inaysan tallaabo hore u qaadin oo la rabay in four weeks ka hor in action qaado oo la xiro xuduudihii oo dhan si loo xakameeyo sida markabkii hadda ruby princess oo kale dhibkiisu taagan yahay marka iyadoo xataa intaa tahay dadku dadaal bay muujiyeen shacabkuna waa la shaqeeyeen dowladoodii oo awaamirtii la faray way sameeyeen guryaha jooga in ha tegina xeebaha ha tegina meelaha lagu badan yahay kalabyada ah sports waa la joojiyey shacabkuna qeyb buu ka qaatay marka muxuma soo faar waa gartay Eh, ilaa iyo hadda xanuunkanu muddo saddex bilood iyo ka badan buu caalamka oo dhan eh, dhibaato weyn ku hayay Eh, saddexdaas bilood marka la fiiriyo dadka uu ku dhacay iyo dadka u dhintay maxaa laga bartay baad isleedahay guud ahaan Een, horta guud ahaan waxaa laga bartay waxaa jirta maama ah cudurka kahortag buu leeyahay kadabatag ma laha Een, balaayana maka daba- madax qabashada dabaqabasho ma laha Een, waxaa laga bartay in lagu dadaalo kahortaga dadku inuusan ku dhicin cudurka si loo yareeyo dadka cudur ku dhaco hadhow ay dhibaatooyin u galaan i c u loo baahdo ama xanuunka ku baaba'o ku dhintaan marka waxaa laga bartay in loo diyaar garoobo adduunka sidiisaba wuxuu aada u saar xooga ah si lasu baabiyo nuclear in la samaysto in hub la samaysto laakiin looma diyaar garoobin sida cudur pandemic ah een adduunka dhaco si loogu taxadiri lahaa marka waxaa laga faa'idaystay iyo wadamo hadda badan ay ka faa'idaysteen khibradda ah in lagu dadaalo in kahortag la sameeyo cudurkan uusan soo gelin magaalada ama hadduu soo galan la xakameeyo waa gartay Eh, b- koleyba waan horena waa uga soo wada hadlay laakiin guud ahaan xanuunkan yaa u nugul oo khatar gaara uu ku hayaa ama halis uu ku yahay
Een, sideedaba xasan san hore u sheegnay mar badan lagu celceliyay meelo badan adduunka kamid ah cudurkan horta uu sidiisa waa fallaar ciq loo gamay nuba filo qof lagu dhici karaa laakiin dadka u nugul ee la dhihi karo wuu kusii daahi karaa ama wuxuu dib u dhigi karaa inay kasoo kabsadaan ama inuu baahdaan cisbitaal i c u buu keeni karaa in la geliyo qeybtaas ama inuu dhintaan waa dad already immunitigooda uu hooseeyay difaaca jirkooda ama qabay cuduro kala chronic ah sida sokorta kaadimaceen maxaan ku rahda dhiikarka ama kansar qabay ama cudurada sanbabka qabay sida infisima c o b d dadka qabay sigaarka cabi jiray dadka hore u dhacay qaxada t b da qabay qaarka qaar een, uu ku dhacay pneumonia fara badan roja ku dhacay aan dad aadkooda xun yahay dadka overweightka ah dadkaas baa da- u nugul haweenka uurka leh maxaan ku rahda waa yeelka dadkaas baa u nugul cudurka sidiisaba waa gartay eh, doctor soomaali badan baa hadda ugu dhimatay xanuunkan dalalka yurub sida eh, u k norway sweden marka soomaalida guud ahaan eh, difaaceenna jirka miyaa ka liita ummadaha kale
Een, xasan waa su-aal aada iyo aada muhiima walaalow een, haddaan nahay een, dadka soomaaliyeed waa la socdaa dad badan ku dhinteen marka waxaan leeyahay intay dhimatay allah u naxariista ina la raajicuun inta xanuunsan allah ka qaado cudurkan anagana allah naga hayo intan caafimaadka qabta Een, waa run dad badan oo soomaaliyeed baa u dhintay waxaana xasuustaa een, mar la iga soo wacay stockholm in la yidhi dadka dhintay waxaa u badan een, soomaali maalinkaas ilaa laba iyo toban maaqa dhinteen u k sidoo kale maraykan sidoo kale marka su-aasha ah difaaca jirkeena difaaciisu waa laba nooc buu noqon karaa mid ah physically difaac qofku inuu noqdo jirkiisu dhisan yahay fidya iyo qof internally dhiiggiisi iyo jirkiisi hoose organis difaac ay leeyihiin iska celin karaan marka haddaad fadhisid dadkan soomaaliyeed sidanaba guud ahaan difaaca jirkeena physically ugu hooseeya saakada qabtay soomaali badu waa aboweyd dhaadkeena ma saxna baasi bris baan cunaa exercise ma sameyno aboweyd baan nahay raggeen dumarkeen sidoo kale marka aboweydka obesity wuxuu kamid yahay waxyaaba difaaca jirka hoos u dhigaya tan kale een- een waxaan ogahay oo anigu si gaaran baaritaan uga sameeyey intaan dhaktar ahaa in difaaca dhiigga marka la fiiriyo qaybta reserska waseskantiga oo qaybta unugyada cadcad oo ilaahay u talagala jirkeena difaaca aan isaga difaacin cudurada banaanka ka yimaada bacteriada iyo viruska haddaan nahay soomaaliya aniga already buu hooseeya waxaa arkaysaa qof soomaali ah wises countigiisa one point three maraya meesha laga rabo four ama six inuu ahaado dhakhaatiir badan baa isoo wacdo oo xisaaba ka shaqey dhahaan way dadka soomaaliya dhiigooda caddaanka u hooseeya waxaan ku dhahaa dis tibika soomaali waa ayagaa qaba cudurkan cudurna ma aha waa wax ay u gaara soomaalida marka waad garan kartaa difaaca jirkeeni unugyadii cascaeen farcadaa ahaa in already hooseeyo on top of that waxaa haddana jira physical medicine marka waxaa dhici karta qofkii inuu durbaba maalmo horeysa cudurka uu tuuro oo saliibta saaro
waa garta unugyadaas cadcad ma la kordhin karaa ditore qofku uh, wa- ma jira wax uu samayn karo uu ku kordhin karo unugyadaas cadcad okay unugaaas cad markaad fiirisid baaritaan kale aan sameeyey waxaa iisoo baxday afrikaanka kale wadamada kale ku dhashay afrikaanka waa kaga duwan anaga ayagoo dhisan yihiin unua cadcad laakiin waa naga hooseeya taas waxay keenaysa in la yidhahdo soomaalida pure afrikaan ma aha oo waxaa ka dhalayaan asian iyo afrikaan sida lagu dhisa jirka sidiisa waa ma aha inaad samayso keliya hal wax dhisaya waa inaad dhistaa the whole body qofku inuu physically emotionally fa- macnaha mental dhisan yahay waxaa loo baahan qofki inuu ahaado fit weydka inaan losgareyno inaan cudurada macmacaanka iska ilaalino wax cuntadan dietka aan saxno si jirkeenu isu kabo oo isu sax sababtoo haddii qofku uu ku badan yahay dufanka sida crossrock oo kale een waxaa arkaysaa marka qofka la saaro iskaan calooshiisa beerka inuu buuxa fat liver ama uu ka buuxo dufan dufankaas wuxuu keenaya marka beerku waa organkii filterkeena jirka waxaan cunno meeshuu maraa haddii filterkii uu busy ku yahay ama uu ka buuxo oil- oolyadii oo kale ama uu ka buuxo een, dufankii waqti uma helaya inuu dhiso uu sameeyo waxyaaba difaaca jirka uu samaysan lahaa sababtoo ah een, vitamins qaar waxay soo maraan ama laga sameeya beerka xaggiisa een, haddii beerku mashquul ku yahay dufankii marka waad garan kartaa marka inuusa waqti u helayn inuu vitaminkii soo saaro ama brotion kale uu sameeyo marka waxaan ku difaaci karnaa ama aan ku badin karnaa unadan waxay tahay anagoo noqono dad cuno cunto healthy ah sameeyo exercise at least half half an hour a day inaan soconno inaan gawaarida ka degno inaan macnaha weydkeena la soconno iyo maxaan ku rahdaa inaan at least sameynaa respiratorygeena xagga neeft mareenka inaan exercise sameynaa subaxii qofku uu neefsadaa toban jeer ilaa iyo every saacadii uu sameeya exercise xagga qabadka ah sigaarkan la joogdo sigaarka cabo sigaarka joojiyaan marka xasuna waxyaabahaas badan baa keeni kara in haddii aad lagu dadaalo in qofka difaaca unugiisa cadcad ay kor u kici karaan waa gartay eh, doctor soomaalidu waxyaalo badan bay isticmaalaan oo ay dhahaan eh, ama jirku u kaalmeeyaa wa- waxaa ka mid a eh, xulbadoo kale jinjarka xabad sowda malab waxban baa laysku dardaraa oo la yidhaahdaa ama waa kaalmaate ama ama xanuunkan waa looga hortegi karaa ama waa lagu daaweyn karaa maxaa ka jira arrimahaas n xasana wata waan run waa la soconaa smaadaan anuu xulbadan iyo jinjarkan iyo deensiga iyo waxyaaba fara badan oo dhaqan daawo soomaaliyeed ah baa jira wax hadda bilowda maaha wax hore u jiri jiray soomaaliya waxaan xasuusta markaan yaraa haddii ugu dhaco qun ama hargab ugu dhaco in hooyada isiin jirtay caano ari inta la kulleeyo iyo densina cabo dan next day waa ordi jiray marka waa waa wax dhaqan ah laakiin marka cilmiyan loo baaro waxaa ku jiro waxyaaba la dagaalama bakteriyada waxyaaba difaaca jirka qofka kordhin karo laakiin waxaa laga sameeyey een, si qadan baa loo turjumaana sometimes la dhaha qofkii waxaas cunaa coronavirus ma dhacayo coronavirus ma daaweeya laakiin wuxuu dhisayaa qofka een, difaaca jirkiisa ayuu kaalmeynaya waa kaalmeeyayaal xagga difaaca jirka mana xuma sida maxaan ku dhaha tunta oo kale waxaa dhici karta qofka dhiigkarka qaba tunta markuu cuno dhiigkarkii waxooga hoos u dhaco waa wax dawo ah waxaa kaloo la ogaaday xulbada inay daawo u tahay ama ay yareyso een, dadka qaba cholesteroolka ama skorta waxaa ka qabato een, anigu dhakhtar ahaan een, oo soomaali ah waan aaminsanahay in een, arrimahaas waxyaabaha dadka qaataan laakiin aan laga qaadanin maxaan ku rahdaa portion fara badan sisan dhibaato ku keysan waxyar ka qaado si uu ku kabo difaaca jirkaada ah ama uu ku noqdo berito antibacterial waa gartay doctor taas waxay ahayd eh, dhanka caafimaadka iyo waxyaalaha la isticmaalay laakiin hadda yurub oo kale eh, dadka qaar baa aaminsan in soomaalidaas eh, tirada badan oo xanuunka u dhimatay ay sabab u ahayd habdhaqankeenna ama dabeecadeenna iyo sida aan isu eh, is- isu aruursanno ama eh, nidaamka bulsho aan isticmaalno Eh, qayb ma ka tahay kula tahay habdhaqankaasu in eh, dad badan hal mar xanuunka uu ku dhaco
aada iyo aad xasan een, waa runta hoos baan ka xariiqay arrintaas waa dhaqan u gaara soomaalida iyo maxaan ku rahdaa dadka for example dadka talyaaniga wadankan talyaaniga degan arkaysa haddii qof bukaan dhaq- uu soo galo isbitaal talyaan ah the whole family waxay buuxaan kordada jiifaan ama banaanka ayuu fadhiyaan way sugayaan sida aboriginka oo saas oo kale marka waa dhaqan anagana oo saas oo kale aan qabno oo ah in haddii qof naga xanuunsado inaan soo booqno waxyaabahaan isleeyahay soomaalida ku badi cudurkan ama u keeni kara inay ayagu isgalaftaan waxaa ka mid ah in aan nahay dad isbooqdo waxaa dhici karta in isbitaalkii saf loo galo shan lix qof hamar baxaan lasoo celiyo waxaa dhici karta haddii la dhaqo qofkii looma geli kara ashiyi ku jira in ay familka loo tago gurigii meesha waxaa yaala qoyska dad ka mid ah baa baxay cusbitaalka tegay oo soo baxday aabihii ama ama hooyadii ama qofkii xanuunsanaa cudurkii wuu wadaa laakiin calaamadii kama muuqdaan guriguu imaanayaa waxaa soo salaamaysa hebel iyo heblaay imaanaya soo salaamaya labadii ka waran xaajidi ka waran maxbash maanta maxbash indhaha ma furtay already qofkan wuu sii qaaday wuxuu sii marayaasan dhowr xaafadood wuu sii gudbinaa marka waa dhaqan u gaara soomaalida ee isugu gudbiyaan cudurka waa aan waxyaabahaan raba inaan ku waanay shacabkii waxaa ka mid ah please inuu qofkii xanuunsan telefoon kuwa familkiisa kusalaan adinka ha u tegin sababto ah dhib ha u geysanina dadka kale aada la nooshiin iyo ummadda aad- kale oo aad ka naxaysid Een, adigana haddaad qabtid ha u geysanina familkaasi dhibaato gooni marka please ha la yareeyo isbooqashada ma qof xanuunsiya inta lagu jiro xilligan crisis-ka ah Een, ha la badiyo telefoona isu diri ka hadlo hebel ka waran maxaa fiican yahay xaaladiisu laakiin ha la yareeyo isbooqashada tan kale xasan oo oo u gaar ah shacabkeena waxaa ka mid ah anagu maba nihin haddaan nahay een, ummadda soomaaliyeed waxaanahay dad een, aada isu aruursada meel kasta aan degan nahay ama yurub ha ahaato ama america ha ahaato ama australia ha ahaato ummadaha la noolnaha waa ka baxsanahay annagaa si gooni ah isu raadsanayna waxaa moodaaba inaan samaysanay muqdisho yar meel walba ku samaysanay ma taa waxay keenaysaa marka inaan ka dhacsanaano amaan ka warqabin wax ka dhaca wadanka agaarkeena ummada degan ma akrino niusyada ma fiirsano maxaan ku rahdaa awaawir soo baxeysa ma aragno een, xaalka meesha maraya lama socono waxaa dhici karta farsaan magaalada aan joogo pes waxaa la joojiyey in laba qof ay gaari wasanaadaan waa la ganaaxa kun dollar unless qofkaas aada isku adres ahayn marka waxaa arkaysaa qof soomaaliyeed een, famil soomaali oo asxaab israacayo halba israacayo ama gawaari taxi qaadanayo ama halba horsu wataa marka dhibaato furan bay keenaysaa arrimaha noocaasa dadku dhaqanka noocaasi saameyn buu ku yeelan karaa faafinta cudurka coronaviruska
waa gartay doctorow eh, dhanka caafimaadka haddaan in yar ka baxano eh, soomaalida eh, xanuunkan waxaad moodaa dhaqaale ahaan xataa aad inuu u saameynayo sababa la xiriira in eh, ragga soomaalida oo kale eh, uberka iyo tagaasida ay ka shaqaystaan shaqooyin la dhihi karo ma aha wax lagu tiirsanaan kara ama shaqo joogtaa Eh, maxaad is leedahay waa laga baran karaa markay noqoto sida aan u shaqeyno soomaali ahaan
Een, xasan waa een, iyana waa su-aal muhiima waxaa laga baran karaa bal in aan isku dayno in aynan the whole community aysan oo noqon taxi drivers oo la isbaxnashaan- isbaxnaansho oo dadka qaar la safgareeyo Een, dadku ma aha qasab ma aha keliya in noqon taxi driver ah ama uber wadaan waxaa la baran karaa cilmiyeed kale sida plumber bay noqon karaan waxay noqon karaan maxaa ku dhahay, technician bay noqon karaan mechanic bay noqon karaan waxaan ku dhiiran lahaa in inta ds oo loo baahaya in kamin la helo familka lagu dhaqaalo lagu kabo ama africa loo diro laakiin haysa siinin dhaqaale beri hamar xirmi karo oo haddii wadanka la xiro ay xirmi kartid laakiin waxaa loo baahaya xirfad back up ku ah oo aad ku shaqaysan kartid berito haddii waxaan dhamaadaan ajaanibta wadankan degan waxaa arkaysaa nin taxi wada laakiin professional uu leeyahay ama maxaan ku rahdaa howlo kala wada nin waxaa aqaana hindi ah wuxuu shaqeeya trestra waa nin technician ah laakiin wuu ku turta uberka si dhaqaalo uga helo marka waa loo baahan yahay ummadeeda ku dhiirigelin lahaa inay bartaan xirfado kale ay ku shaqaystaan not on in taxiga noqdaan waa hadhow haddii la xir ay xirmayaan howshooda marka waxaan ummadeeda ku dardaarmayaa please awaamirta qaata oo dhegeysta guryihiina jooga dad u baahnayn si degdeg ah u baxdaan duruufa aysan jirin kulamada yareeya a kulmaysaan waa wax yar muddo kooban carabkeesu waa bil ama laba de waxaan dhinac u dhacayaan ka hor kadibna insha allah waxaan u furmayaan aan isu duceyna bil soomaalisunka ilaaha la baryo qof guri joog yahay guriga dhisan africa mandi la joog waxaan ku waanin lahaa inuu qur-aanka akhristo ama qur-aankiisa dhamaysto
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho